ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirish cali sharmaake isagoo runtii hawsha u socda ay tahay dadaal nabadeed oo uu colaadda iyo dagaalka magaalada gaalkacyo ku saabsan inuu maamulada galmudug iyo puntland uu kala hadlo waa soo dhoweynaynaa ra-isul wasaaraha aad weyn u mahadsan yahay kolley annaga dhankeenna waxaan diyaar u nahay colaadda ayadaa in nabad iyo wanaag iyo derisnimo in lagu xalliyo in wadahadalladii iyo heshiiskii nofembartii hore la saxeexay halkii laga sii ambaqaado aad baan uga xunnahay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay aad baan uga xunnahay dagaaladaas ayaga ah aad baan uga xunnahay intii barakacday iyo intii dhibka uu ka soo gaaray waxaan rajaynayaa in dadaalka ra-iisul wasaaraha uu wado inuu miro dhalo dagaaladaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ay joogsadaan midna ra-iisul wasaar kusoo dhowow السلام عليكم ورحمة الله runtii farxad bay tahay waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo dowladda xukuumadda galmudug sida jira ee noo soo dhoweeyeen waan garan karnaa waqti waxaa ugu jiraa doorashooyina haddana sababaha runtii na soo dedejiyay halka inaan u imaano waxaa ka mid ah colaadaha hadda ka bilowday magaalada gaalkacyo nawaaxigeeda inaan soo afjarno iyo colaadaha guud ahaan ee ka jira dhulka kan iyo meelaha kaleeto waxaan ku baaqaynaa runtii nabad in lasoo afjaro colaadihii iyo wixii socday maalmahan in laga fogaado wixii adigu af iyo adin keeni kara dhib waxaan rajaynaynaa sidii uu hadda sheegay madaxweynaha galmudug in heshiiskii aan siixanay labadii kun iyo shan iyo tobankii novembar haddii la yidhahdo in lasii dhammaystiro meeshii laga sii wado guddiye iyo dadkii laisku keeno haddii insha allah waxaan rajaynaynaa in arrintan ay si dhaqso ah usoo afjaranto ummadda runtii deegaankaana ee dadka eerka ah soomaalida si dhalay wada dhashay waxaan iyagana ugu baaqaynaa runtii inay si nabad ah oo si dhaqso ah uga fogaadaan wax allaa waxay keeni karaa colaad iyo dhib labada dhinacna labada state ee puntland iyo galmudugna waxaan rabnaa inay miis wada fadhiistaan insha allah lasoo afjaro arrintan sidii mar dambeeto aysan waxaan usoo noqon lahaynna falkeeda aan meeshaas kasii anbaqaano marka waa mahadsantihiin wadahadal ayaan gelaynaa insha allah waxaan rajaynayaa bidnillahi tacaala markii waxaan idhamaadaan inaan si fiican iyadoo tafartiran aan idin siidno xaaladda